baaqa maanta ay culamaa udiinka gaalkacyo iyagoo wada jira oo labada qaybood ee magaaladu ay ka kooban tahay u wada jira ay soo saareen waxaa u horeeya kow waxay ku baaqeen nabadda iyo xabad joojinta odayaashii iyo guddiyadii hore ay hore u gaareen in la adkeeyo qodobka labaad wuxuu ahaa baaq ay usoo jeediyeen maamulada galmudug iyo puntland oo ah in la joojiyo ciidamada kusoo qulqulaya magaalada qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dadka bulshada ah oo barakacay oo geedaha iyo meelaha cidladaa ku rafaadsan in maamuladu ay bulshadaas soo celiyaan deegaanka ay ka barakaceen inay kusoo laabtaanna ay ugu baaqaan qodobada ayaa ugu muhiimsanaa walaal baaqaasi ee culimada magaalada gaalkacyo ee labada dhinac ee dirartu dhex martay ka kala socday ama ka kooban labadii bulsho xaggee u marayseen baaqaasi baaqaas warbaahinta gudaha ayaanu u marinay kulan aanu isugu nimid guddi afar iyo tobana baan ku qabanay kulankaas oo la shaqaynaya guddiyada iyo dadka samadoonka oo wanaagga raadinaya sheekh muxuyudiin waxaana soo gaaraysa in weli labadii ciidan ee galmudug iyo puntland ka kala tirsanaa ee gaalkacyo ku diraray dhowaan inay weli ishor fadhiyaan oo daqiiqad waliba la fili karo inay labada ciidan isku dhacaan taa ma ka hadasheen waa ka hadalnay waa midda keentay inaan baaqa u jeedino maamulada iyo dadka waxgaradka ah waa midda keentay inaanu codsanno ciidamada kusoo qulqulaya deegaanka in dib loo celiyo runtii maanta qof damiirlii ma fiirsan karo deegaanka gaalkacyo waqooyigiisa iyo koonfurtiisa tuulooyinka iyo deegaanada ku heeran dadka daadsan qofkii arkaa aada iyo aad buu uga calal xumonayaa taasna waxaan rabnaa inay maamulada ku beerto inay bulshadooda u naxaan waxaad markaa iga warantaa kalsooni intee la eg ayaa lagu qabi karaa culimaa udiinkii maanta shiray ee baaqa soo saaray in hadalkooda iyo baaqaasi ay soo saareenba uu shaqeeyo oo ujeedadii laga lahaa ee ahayd sidaad sheegayso in ciidamada la kala dhaqaajiyo bulshada barakacday la soo celiyo degaankii nabad lagu soo celiyo intee in la eg waad waad kalsooni ku qabtaa in dhawaaqii naas iyo baaqii naas uu shaqeeyo kalsooni badan baan ku qabnaa maxaa yeelay deegaanka gaalkacyo markii lasoo wada degay sagaashan iyo saddexdii meelaha oo nimankii odayaasha ahay oo markaas kala hogaaminayay dadka deegaanadan ku nool oo allah u naxariistay labaduba geeriyooday wixii ka dambeeyey waa yar tahay sanad ama labo ama saddex aan shaqaaqa ka dhicin mid aan culamaa udiinku hormuud ka ahayna mayna jirin mid walbana aad baa loogu dhaganuglaan jiray codka iyo baaqa culamaa udiinka sidaa awgeedna waan rajaynaynaa sidii horeba loogu dhaganuglaan jiray in aada loogu dhaganuglaado hadda baaqanaad soo saarteen maxaa tallaabo idiin xigtood qaadaysaan ka culimo ahaan waxaan jecelnahay haddii ilaahay idno inaanu marka u horeysa la kulanno guddiyadii naga horreeyey oo nabadda sii waday ee dhaqanka iyo ganacsatada isugu jiray inaanu la kulanno iyada la tala wadaagno shaqadana halkaa aan kala anbaqaano ayaan jecelnahay